ruaantii mahad baan ka celinayaa waxaan rabaa inaan socoshan anaga horta caadadooda wey xeebtooda maaha mar kasta inay liig sameeyaan ujeedadaa liigsa loo sameynayana waxa weye war been inta suuqa lasii geliyo dabalna beentii la qoray la aamino wey hadday sax tahay waxaa la rabay inay riboodka sugaan liigna ayna samayn waxaan soo samayn marka anugu ma arko waa niman rabaa bayjeegooda mataqaana inay xaqiiqsadaan wax xaqiiqaan aan ka hadlayn maxaa ka jira arrinta ah in ciidanka soomaaliya aanay mushahar iyo cunno helin oo arrintaasi waxa weeye run ma wada aha ciidanku raashin wuu helaa hadduusan raashin helin ciidanku furanti baadiyaha u joogaay ma joogeen markhaati ma doonto waaye nin inta duur la geeyo inuusan inuu joogi karo wuxuu ku joogi karaa inuu jiraan jirta wo cunto caadi u helaan weligoodna kama kala goyn mushaar la-aanta ciidanka waxay la qabaan shaqaalaweynaha dowladda soomaaliyeed bay la qabaan markii la helana waa la siiyaa markaan la helinna waa iska sugaan xalku waa intaas maaha wax iyaga ku gaara maaha waa gartay lixdii bilood ee ugu dambeysay haddaan eegno oo kale ciidanku mushahar ma heleen lixdii bilood oo ugu dambeysay hadda waxaan dhihi karaa ciidanku mushahar waana heleen mala helin dowladda maraykanku way bixisay lixdii bilood ugu dambeysay hadda labadii bilood ugu dambeysay way bixisay dowladda soomaaliduna way bixisay laakiin adi lixdii bilood lama wada helin laakiin ciidanka meelo badan mushaar wuu wuu gaaray haddii marka dowladdu ay bixisay maraykankuna ay bixiyeen xaggey wax ka khaldan yihiin hadi dowladdu may bixin sanadkan dowladdu laba bilood bay ka bixisay lacagaha maraykanku abaxshaana always joogta maaha aniga hadda laftigeyga ma sheegi karo bisha la bixiyey laakiin gooray ka xisaabsan tahay marka ciidanka mushaar waa ka maqan yahay waa run waa gartay arrinta ku saabsan in kooxda al-shabaab meelaha ay la wareegayeen bilihii lasoo dhaafay iyo meelaha ay qabsanayaan ay qayb ka noqon karto ciidanka soomaaliya oo mooralkiisu aanu wanaagsanayn maxaad uga jawaabaysaa waxaan uga jawaabayaa arrintaasi runna maaha raadiisanna mala ciidanka soomaaliyeed boqol jeer buu muujiyey diyaar buu u yahay mooraalkiisuna ma xuba waana ka dhab inay ka xoreeyaan dadkan al-shabaab wayna muujiyeen sanadkan maaha sanadka hore ayagoo mushaar qaadan mushaar july two thousand fourteen baa ugu horreysay ayagoon weligood mushaar qaadanba intaas xoreynayeen moralkooda ma xuba maalinna maalinta ka dambeysana moralkooda wuu ka sii ficanya diyaar waana ka go-an tahay in laga xoreeya al-shabaab dadkan taas adduunkana ku raali gelin maayaan nin waa wax iyaga ka timid shacbigooda raba aan nina la weydiinin moraalna kama xuba ciidanka ninkooda kusaas jiran waa qofa xaqiiqada ogeyn maxaad kala socotaa arrinta odhanaysa adiguba hadda waad sheegtay in mushaharka qaarkii weli aanay ciidanka helin inay arrintaasi sababtay in ciidanka qaarkood ay ka niyad jabaan inay shaqada sii wadaan oo suuragal ay tahay inay qaarkood ciidanka ka tegeen qaarna laga yaaba inay ka maaragtay ka tegayaanba
askarteennu runtii waxa weeye askar aada iyo aada u fiican oo niyadsan oo og situationka dalka soomaaliya ku jiro mar kasta markaan u tago hal shay baan ka wada hadli jirnay aniga iyagu waxaan ka wada hadli jirnay tali raashin la-aan yuu nagu dhicin waan ognahay dowladda iyada dhaqaale xumadeeda waana ugu samreynaa waana xoreynaynaa si dhaqaalihii loo helo marka dhaqaaluhu wuxuu laayahay ayadoo canshuurtii aan dalka laga aruurin karin every soldierkaasuu ogyahay marka hadday raashin helaan maba isweydiiyaan runtii laisma weydiiyo annaga preoccupation naga haysa annaga dareemayna oo inaan raashin mushaar siina laakiin ayagu absolute ma soo hadal qaadan hadday raashin helaan waa xoreynaya ilaa maalinta meesha ugu dambaysta la xoreeyo taxationkii la bilaabo maalintaas way maalinta askarteenu ay dhihi doonto hana la siiyo mushaar laakiin hadda wixii ka horeeya way ka go-an tahay wax alla waxay helaan ba inay ku dagaalamaan